العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس التاسع والدرس السقالات الاعتدال الاعتدال من الركوع وما يقول فيه الاعتدال وتاجندوية ركوع ده مركز لقصة سمع الله لمن حمد ليراده istaagidda la istaaga ayaa la yidhahdaa ictidaal min arukuuci rukuucda laga soo kacaayo ayaa la yidhahdaa ictidaal waa rukni markaad tiraahad samica allahu liman xamida aad soo kacdid qaab bay leedahay loo istaago oo sunnuhu ku sugnaaday lama raba inaad degdegtid leanna waa rukni weeye rukuucduna waa rukni baynu nidhi oo waynu soo marnay iyo waxa la odhanaayo ducada lagu ducaysanayo ayuu baab u yahay marka baabka qaala wuxuu yidhi sheikhu raximah اllahu tacaala uma ay markuu rukuucdii soo dhameeyey adkaartii kulli kaana sala اllahu alayh waalih wasalam nebigu waxa uu ahaa nebiga waa lagu salliyaa markii lagu salliyo waxay ku tambiihinaya mar haddii nebiga la soo qaado waa in lagu salliyo albakayl buu yidhi nebigu waa kanta magacayga lagu soo qaaday aan igu saliyin marka ama dersi ha aato ama wax kale aate ilaa khudbada jumcada mooday culamadu waxay yidhahdaan ila aamus baa iyada la is amray wixii kale waa lagu salliyayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam weliba waxaa fiican in la yidhaahdo sala allahu calayhi wa aalihi wasalam oo aalka lagu daro taasa aad wanaagsan kamaa nabaha الشhيkh مqبل بن hadi الwاdعي رaحimه الlaه taعalى ثuma kaana slى الlaه عalيه وaلiه وsلم yarfacu sulbahu dhabarkiisa ayuu kor uga soo qaadi jiray min الرukuuci rukuucda qaa'ila isaga oo leh samica اllah lman xamida samica allahu alla waa maqlaa liman xamida kii mahadiya macnaha allah subxaanaه wa taعala waa ku maqlayaa markaad leedahay samic allahu liman xamida ama aada mahadinaysid waa ku maqlaya wa amara bidalika arrintaasuuna amray ninkii salaadiisa xumaynaayey faqaala lahu wuxuu ku yidhi laa tatimu salaatu liaxadikum qof salaaddii ma dhammaystir mayso oo min annaasi dadka ka mida ilaa uu hee takbiirsado markuu markaa dee xataa macnaa waxay udhexeeye u ka booday yukabir ilaa uu tub xadiidkii unbuu soo celcelinay uma yarkac ilaa uu rukuuco uma yaquul uu yidhaahdo intuu ka soo kaco samica allahu liman xamidah uu dhaho xataa yastawii qaa'iman ilaa uu ku sugnaado taagni waa xadiidkii macruufka inagu soo noqnoqday oo kitaabkaba aad iyo aad ugu soo noqnoqonaya oo saxiixa ah marka xataa yastawii qaa'iman waa inaad taagni ku sugnaatid maaha markaad tidhahda samic allahu liman xamida haddana inaad horay allahu akbar ka dhaafid waa inaad horta ku sugnaataa ruknigan waayo waxaa la rabaa ikhwaanay rukni walba rukniga kale in laga sooco lama rabo in la isdhexgeliyo rukniyada markay istaagiddaani waa rukni inaad taagnaatid baa la rabaa waynuna arkaynaa qadarka la taagnaanayo iyo nebigu ducada uu akhrin jiray inay macnaha ducooyin dheerdheer xataa uu akhrin jiray mararka qaarkood xataa yastawii qaa'iman ilaa uu ku sugnaado taagni taasaa la rabaa marka uma kaana sala allahu calayh waali wasalam yaquulu wuxuu odhan jiray wa huwa qaa'imun isagoo taagan rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa e yaa rabbanaa walaka adiga ayay kuu sugnaatay alxamdu oo mahad oo dhan ilaahay ow adiga ayaan kuu mahadinaynaa ay kuu sugnaatay imaam albukhaari ayaa warinaya abu daawuud iyo waa xadiis saxiixa haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo taagan ma aha markaad rukuucda ka soo kacaysa samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu inaad isku dabaderaysid laa markaad soo kacaysid samica allahu liman xamida markaa gacmaha sii daa adoo taagan rabbanaa walaka alxamdu taagni baad ku dhahaysaa ee soo socodka lama dhahaayo waa in la kala garta marka soo socodka waxaa la dhahaya waa samica allahu liman xamid laakiin markaad istaagni ku sugnaatid ayaad leedahay rabbanaa walaka alxamdu dhowr lafdi bay ku soo aroortay dhowrkuba waa inoo imaanayaan oo waxaa weeye ay ku kala duwan tahay rabbanaa laka alxamdu rabbanaa walaka alxamdu allaahuma rabbanaa laka alxamdu intaba waxa weeye waa min aلsunna waynana arki doona waxa uu yidhi marka sheikhu raximah اllahu tacaala wuxuu odhan jiray nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uma kaana yaquulu wahuwa qaa'imun rabbanaa walaka alxamdu wowga wuxuu labada gooba u gelinayaa mar baan wowgu la socon wowgu mar buuna la socon oo rabbanaa laka alxamdu ay tahay labadubana waa saxiix wa amara bidaalika wuuna amray arrintaas kullu musallin mid walba oo tukanaya ayuu nebigu amray mu'taman ow hayrihi ama imaamha ku daba tukanaayo ama isagu imaam ha ahaado ama yuuna ahaane see buu u amray faqaala nebigu wuxuu yidhi salluu tukada kamaa ra'aytumuunii usallii waxaan filaya xadiis baan ka booda kitaabku ma haystaan miya wa kaana idaa rafaca ra'sahu istawaa kaasaan ka booda ya xadiiskaasaan ka booda wa aan ku soo celinay waxau yidhi xataa yastawi qaa'iman wa kaana sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa idaa rafaca ra'sahu hadduu madaxiisa kor u soo qaado istawaa waa toosnaan jiray xataa yacuuda ilaa ay ku noqoto kullu faqaarin xumin walba makaanahu booskiisii faqaarku waa silsilatu dahri wey dhabarka xubnihiisa ayaa faqaar la yidhahdaa meelaha uga kala baxo xubnahaas ayaa loo jeeda macnaha xumin walba waxaa la rabaa booskeedii inay ku noqoto ood si fiican isku taagtid ayaa loo jeedaa xumin walba booskeedii inay ku noqoto taas wa amara bidaalika wuuna amray marka nebigu calayhi salatu salaam wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray rabbanaa walaka alxamdu isagoo taagan intaas xadiidkaa yar baan ka boodnay marka wa amara bidaalika wuuna amray kullu musalli mid walba uu tukanaayo mu'tamin ama imaam ha ku daba tukado aw hayrihi ama keligii baa tukanaya oo muxuu yidhi salluu tukada kamaa ra'aytumuunii usallii salluu tukada kamaa sidii ra'aytumuunii aad i aragteen usallii anigoo u tukanaaya waadix soo maa ilay nebigu wuxuu yidhi samica allaahu liman xamidah markuu istaagay oo xumin walba toosnaadayna muxuu yidhi rabbanaa walaka alxamdu markaa muxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii salli idan nebiga marka siduu sameeyey inaynu samayno se waajibku ma ahaa halkan wuxuu keenay shiikhu tambiih yara oo uu leeyahay xadiidkaas odhanaya waxa weeye samica allahu liman xamida ayuu imaamku ohan jiray imaamku wuxuu odhan jiray soo maaha samica allaahu liman xamida ma'muumkana sidoo kalea laga rabaa ma'muumka laftigiisa saasaa laga rabaayoo samica allahu liman xamida baa laga rabaa aynu aragna marka hor axaadiidta aan dhammayno horta qaala waxa uu yidhi wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa imaam looga yeelay in lagu daydo wuu ka bood marka kalaam badan baa la jiray wa idaa qaala hadduu yidhaahdo samica allahu liman xamida faquuluu dhahaya waxaad dhahdaan allaahuma rabbanaa walaka alxamdu waxaad dhahdaan ilaahay baa mahadoo dhan iska leh markaasuu nebigu wuxuu yidhi yasmacu allahu lakumaa la wada maqlayaa faina allaha tabaaraka wa tacaala qaala calaa lisaani nabiyihi sala allahu calayh ali wasalam nebiga lisaan carabkiisa wuxuu ilaahay inoogu soo gudbiyo ku yidhi samica allahu liman xamidah xadiidkan ayaa culammadu wax yar khilaaf ku jira qowlkan a samica allahu liman xamida inuu qofku markuu keligi yahay ama imaam yahay inuu odhanaayo samica allahu liman xamida markuu istaago istaagni ku sugnaadana uu odhanaya rabbanaa walaka alxamdu laa khilaaf khilaaf kuma jiro waadix soomaa masalada hadal kuma jiro hadal wuxuu ku jiraa adiga imaamka ku daba tukanaya hadduu imaamku yidhaahdo samica allahu liman xamida maxaad odhanaysaa adugu rabbanaa walaka alxamdu hee haddaan dhahaa ka warran samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu aniguna anoo imaamka ku daba tukanaya haddaan ana dhahaa ka war ya labadiiba haddaan dhaho oo aan dhaho samica allahu liman xamida markuu imaamku yidhaahdo markaan istaagni ku sugnaadana aan dhaho rabbanaa walaka alxamdu halkaasaa marka laysku khilaafa qaar baa culamada waxay yidhahdeen maya imaamka baa dhahaya samica allahu liman xamide adugu rabbanaa walaka alxamdu dheh oo xadiidkaanay daliishadeeno waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu yidhi faida qaala alimaamu samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamdu arrintaasu markii sheikh albani radiyayaa oo waxa uu leeyahay xadiidkaani kuma tusaayo oo daliil uma aha inaan qofka imaamka ku daba tukanaya uusan odhanayn samic allah liman xamiida sababta uuna kuu tusayn maxay tahay ee haddee sababta kuu tusayn waxay tahay xadiidkan sababta meeshaan loo keenay waxay ahayd iqtidaa'u limaam imaamka kudayashadiisa baa lagu beray laakiin laguma beraynin maxaad odhanaysa liannahu nebiga calayhi salaatu salaam markii uu salaaddii isagu tukaday so uma dhihin saan u tukada u tukada ee intii nebigu sameeyey oo kale unbaad samaynaysaa wax aad ka tegaysid ma jirto waxa ku daraysidna ma jirto haddaba marka sida uunan imaamka hadda xadiidkan dhinac kale marka laga deliishaday xadiidkan wuxuu yidhi idaa qaala alimaamu samica allahu liman xamida faquuluu rabbanaa walaka alxamdu imaamku marka ma dhahaya miyaa rabbanaa walaka alxamdu ya wuu dhahayaa isaguna soo maaha haddaba xadiidku imaam iyo qof ku daba tukanaaya iyo qof keligii tukanaaya kulli sida saxiixa waxa weeye oo sunnaha ah inaad tiraahid samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu markaa istaagtinaada laba duco weeye ha isku khaldin laba boos bay kala leedahay markaad madaxa kor u soo qaadaysid allahu akbar la odhanaya sooma samica allah waa meesha allahu akbar awl ka odhan lahayd samica allahu baa gashay marka taasi waa soo kicitaanka samica allahu liman xamid markaad istaagtid baad odhanaysaa rabbanaa walaka alxamdu laakiin fuqahada qaar baa ku tegey xadiidkaa daahirkiisa waxay yidhahdeen maya imaamku odhan mu'tamigu ma odhanaayo laakiin qowlkaana saxiixa inuu odhanaayo labada qofba inay odhanayaan waadix marka ikhwaan marka dadku badanaa waxaad moodaa inay qowlkaa fuqahada ku tageenoo kulli waxaad arkaysaa waxay leeyihin rabbanaa walaka alxamd laakiin sida saxiixa waa inaad tiraahd samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu haddii qofku sida kale qaatana culamada qaar baa ku tega mafhuum mata ikhwan jayid qaala waxa uu yidhi wacallala waxa uu ku cileeyey almra bidalika arrintaa wuu amray sabab wuxuu uga dhigay nebigu cilalkaakan sabab baa loo jeedaay maaha ciladii xadiidka daciifka fii xadiidin aakhar buu nebigu ku sheegayoo biqowlihi wuxuu yidhi fa inahu man waafaqa qowluhu qofkii qowlkiisu uu waafaqo qowla almalaa'ika malaa'igta gufira lahu maa taqadama min denbi malaa'igtu imaamka rukni walba markuu sameeyo duco kasta uu sameeyo iyaguna ama aamiin bay ka daba dhahayaan ama waxa weeye maaragtay way la dhahayaan qofkii marka ay waafaqo qowlkiisa iyo qowlka malaa'igtoo ka dambeeya imaamka dembigiisa waa la dhaafa sidii ta'miinta bay nugu soo martay jay wa kaana yarfacu yadayhi cinda hada alictidaal nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ka soo kaco rukuucda oo samica allaahu liman xamida uu leeyahay gacmihiisa kor buu usoo qaadi jiray ha gacmihiisa kor buu usoo qaadi jiray oo ictidaalkaa markuu sameeyo gacmaha kor buu usoo qaadi jiray cala alwujuuhi almutaqadima sidii inoo soo hormartay litakbiirati alixraam takbiirat alixraam inoogu soo hormartay macnaha samica allahu liman xamida markaasuu halkaa geen jiray garbihii la simi jiray ama waxa weeye samic allah buu hor dhigi jiray ama gacmuhu soo hor qaadi jiray ama gacmuhu dambaysiin jiray waa intii awla aynu soo barannay sooma marka samica allahu liman xamida markaad leedahay gacmaha waad soo qaadaysaa kor u taagi maysa dadqaaqoo sameeyaan ee sidii aynu soo barannay garbahaad la simaysaa markaasaad waxa weeye halkaas u joojinaysaa ka bacdina waad sii daynaysaa siday noo imaan doonta waa wayaquulu wuxuu odhan jiray wahuwa qaa'imun kamaa mara aanifan ducooyinkan marka soo socda ee ictidaalka la akriya ducaau ictidaal taagnida markaad taagan tahay ducooyinka la akrinaayo waa ducooyinkaa soo socda oo waxa weeye iyaguna dhowrka ahoo kala duduwan oo waxa weeye maaragtay nebigu midba mar samayn jiray sidii istiftaaxi oo kale marka ugu horraysa kow wuxuu odhan jiray nabiga calayhi salaatu salaam rabbanaa laka alxamdu wowgii lama socda ma u jeeda midda ugu horaysa aa tan labaad baan u booday rabbanaa walaka alxamdu wowgii baa la socda sooma jeedaan wa taaratan yaquulu wuxuu odhan jiray midda labaad rabbanaa laka alxamdu wowgii lama socda sooma jeedaan waka wa taaratan yudiifu ilaa haadayni lafdayni ay rabbanaa walaka alxamdu buu wuxuu u idaafayn jiray inuu yidhaahdo allaahumma rabbanaa laka alxamdu ama allaahuma rabbanaa walaka alxamdu intuba marka waa bannaanta mafhuumata ikhwaan waxaad odhan kartaa markaad tidhi samica allahu liman xamida ood istaagto gacmihii sii daysay rabbanaa laka alxamdu waad odhan kartaa rabbanaa walaka alxamduna waad odhan kartaa allaahuma rabbanaa walaka alxamdu allaahuma rabbanaa laka alxamdu intaba waad odhan karto waadix soo maa ka bacdi baa ducooyinka kale ka dambeeyaan laakiin horta taas waa ugu horraysaa inaad saddexdaa un mid qaadatid weeye marka ugu horraysa laakiin ducooyinka kale way ka dambeeyaan oo macnaha meesha hadda uu ku dhigay ma u jeedaa saddex iyo afar soo iskuma kaa raacin wuxuu kaaga wadaa inaad tidhaahid allaahuma rabbanaa laka alxamdu ama allaahuma rabbanaa walaka alxamdu meeqa nooc bay noqotay marka afar sowma marka ugu horraysa rabbanaa walaka alxamdu tan labaad rabbanaa laka alxamdu tan saddexaad tan afraad waka marka waxaa lagu zaa'idinayo marna waa allaahuma marna wow baa lagu darayaa soo ma waa intaas marka intaba way bannaan tahay sunnaha nebigay ku sugnaatay khilaafna kuma jiro culammaduna waa soo wada ogol yihiin oo wataa waxa weeye axaadiidtaa wada saxiixa ayaa wada keenaysa oo waxa weeye maaragtay saxiixa ayay waxwa ku wada sugantay marka tii hadba aad rabtid unbaad isticmaalaysaa waa wa kaana sala allahu calayh wasalam amara wuu amray bidaalika arrintaas fayaquulu waxa uu yidhi idaa qaala alimaamu haddii imaamku uu yidhaahdo samica allahu liman xamida hadduu yidhaahdo faquuluu dhahaya allaahuma rabbanaa laka alxamdu fainahu man waafaqa qowluhu qowl almalaa'ika qofkii qowlkiisa qowlka malaa'igta ay waafaqdo qufira lahu maa taqadama min dembihi dunuubtiisii waa loo dhaafaa allahuma qfir dunuubana waka marka taasaynu ku dadaalaynaa intubana waa sunne wax iska hor imaanayana ma leh oo waxa weeye waa sunne wada saxiixa weeye waka jayid waxa uu yidhi marka haddana ducadan soo socota wa kaana taaratan yaziidu calaa dalik afartii aynu soo marnay mid ka mida markuu dhaho ayuu wuxuu ku siyaadin jiray nebigu calayhi salaatu salaam waa ducada shanaad waa middii aynu aad u akhrii jirnay ya mil'a asamaawaati markaad tidhaahid samic allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu ama allahuma rabbana walaka alxamdu ilaa axdidaa markaa mil'a asamaawaati wamil'a ardi wamil'a maa shi'ta min shayin bacd taa waa labada xifdisan yar maranay aad bay soomaalidu shaaficiyada aad u isticmaali jiray jayid mil'a asamaawaati ay mahad waxaan ku mahadinayaa mil'a inta buuxisa mil'a waa buuxinta meli wuu buuxsamay wey shay mil'a samaawaati samaawaadka muggood wa mil'a alardi dhulka muggi wa mil'a maa shi'ta iyo wixii aad doontid leanna way dhici kartaa wax ka sii weyn inay jiraan sow maaha dhulka iyo samada innagu aanu garanaynin oo min shayin bacdu macnaha wixii dambe oo dhanoo maaragtay shay kasta oo wixii uu buuxiyo macnaha waa mubaalaqa wax walba oo duca ah ayaan kugu mahadinayaa weeye imaamu muslim ayaa warinaya marka taasina waa saxiix oo waad odhan kartaa intaa markaad tidhaha samic allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu waa odhan kartaa mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu waad odhan kartaa waay wa taaratan yudiifu ilaa daalika wuxuu u ishaaran jiray haddana ku dari jiray qowluhu waa midda lixaad soo maaha oo iyadii u dhow wuxuu odhan jiray mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wamaa baynahumaa tii hore wamaa baynahumaa kuma jirin soo maa wamaa baynahumaa maya soo socotaa ta midda lixaad mil ya maya tan shanaadba ma gaarin tan toddobaad weli tan lixaad baan maraya mil'a sama tii shanaad waxay ahayd mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wama wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu soo maaha tan lixaad waxaa ku ziyaado ah wamaa baynahumaa bas mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wamaa baynahumaa wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu waa isku mid wey wamaa baynahuma baa lagu daray labadoodabana imaamu muslim baa warinaya oo waxa weeye waa saxiix wa taaratan yudiifu ilaa dalika qowluhu wuxuu ku siyaadin jiray middaan toddobaad wey ahlu hanaa'i markuu intaa dhaho samica allahu liman xamiida rabbanaa walaka alxamd mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wamaa baynahuma wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu ayuu wuxuu ku sii dari jiray haddana ahlu hanaa'i ahal waxaad u tahay in lagu ammaan waalmajdi in lagu sharfo majdiga waa sharafta iyo cadamada laa maanica mid diidi kara ma jiro limaa shaygii acdayta aad bixisay adu limaa acdayta wixii aad bixisay walaa mucdiya mid bixin karana ma jiro limaa manacta waxaad adigu diidid ma jiro suma waadix weyta walaa yanfacu ma anfacaayo daljaddi jaddiga waxaa la yidhaahdaa maalka iyo sharafta iyo madaxnimo iyo adduunka qofkii saaxiib u ah ama maal ahaa taajir ahaa ama maaragtay madax ahaa madaxnimadiisii agtaada waxba anfici mayso ila adduunkaa looga tegay sooma walaa yanfacu daljaddi minka aljad macnaha jaddigiisii xaggaaga waxba ka tari maayo ilaahay agti maxaa anfaca qofka altaqwa aliimaan walcamal asaalix baa ilaahay agtiisa wax ka ahe xoolo badan baan leeya waxba tari mayso imaamu muslim ayaa warinaya xadiidkan taana marka nebigu waa ku deri jiray wa taaratan takuunu alidaafatu mar intuu middaan ka tago oo ahlu hanaa'idan ka tago buu tan soo socota ku deri jiray oo odhan jiray waa midda sideedaad mil'a asamaawaati wamil'a alardi wamil'a maa shi'ta min shayin bacdu intaa markuu dhaho ayuu wuxuu odhan jiray ahlu hanaa'i waalmajdi axaqu maa qaala alcabdu macnaha waxa oo qof addoona uu yidhaahdo taasaa ugu xaq badan wa kullanaa laka alcabdu wa kullanaa laka cabdun annaguna saan u dhannahay addoommadaadii baan nahay waka nebigu addoon ilaahay buu ahaa allaahuma allahayow laa maanica lima acdayt tii horay la mid tahay soo ma ha walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad laakiin muxuu ku siyaadiyey axaqu maa qaala alcabdu intaasuu ku siyaadiy wakulanaa laka alcabdu wakulanaa laka cabdun allaahuma maka ducadaas ayuu ku dari jiray oo imaamu muslim iyo abu cawaana iyo abu daawuud iyo baasaana ku warinaya oo waa saxiix weeye wa taaratan yaquulu wuxuu odhan jiray fii salaati lleyli salaatuleylka mararba wuxuu celcelin jiray middaan sagaalaadoo soo socota lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamdu yukariru daalika taasuu celcelin jiray lirabbii rabbigayga waxaa u sugnaatay oo aan ku mahadinaya alxamdu mahadin alxamdu mahadin saas ugu celcelin jiray yukariru daalika xataa kaana qiyaamuhu ilaa qiyaamkiisaasi uu noqdo ictidaalka naxwan mid u dhow naxwa rukuuci naxwan min rukuucihi rukuucdiisii mid u dhow aynu soo marnay inuu duca dheer akhrin jiray soo maa alladii kaana qariiban min qiyaamihi alwal ay qiraa'ada uu akhrinayay u dhowaa wa kaana qara'a fii suurati albaqara macnaha waa salaatuleylkii uu nebigu aad u dheeraynaayey waa intaa waa mafhuum soo maa waayaa midda tobnaad tanna aad bay muhiim u tahay waana fududahay ajar badanna waa laga hela wuxuu yidhi rabbanaa walaka alxamdu xamdan mahadin kaiiran badan dayiban wanaagsan mubaarakan la barakeeyey fiihi dhexdiisa waka mubaarakan calayhi lana barakeeye dushiisa kamaa yuxibbu rabbunaa wayarda sida ilaahay uu jecel yahay oo raalli uu ka noqonaayo allahu akbar nebigu marka tan ma dhihin isagu laakiin sunna taqriiriya la yidhaahdaayo qaalahu rajulu nin baa yidhi yusallii la tukanaayey waraa'ahu gadaalkiisa ku tukanaayey yusallii waraa'ahu nin nebiga gadaalkiisa ku tukanayey oo jamaacada ku jiray oo saxaabada ka mid ahaa ayaa ducadaa ku ducaystay bacdamaa rafaca ra'sahu sala allahu calay wasalam ra'sahu min alrukuuci markuu nebigu samica allahu liman xamida yidhi oo uu istaagay ayuu markaas ducadaas ku ducaystay nin saxaabada ka mid ah markuu yidhi samica allahu liman xamida falama insarafa markuu rasuulkii ka gadoomay rasuulu llaahi sala allahu alay slam rasuulkii markuu ka baxay salaadii qaala waxa uu yidhi man ilmutakallimu aanifan yaa mar dhoweed hadlayey ninkii hadlayey kee ahaa faqaala rajulu ninbaa waxa uu yidhi faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yidhi anaa yaa rasuula allah aniga ayuu ahaa ninkii ducada akhrinaya faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay laqad xaqiiqe ee ra'aytu waxaan arkay bidcata waalaaiina malakan allahu akbar dhowr iyo soddon bidca waa dhowr wey saddex wixii ka badan sagaalna aan dhaafin toban gaarin baa la yidhahdaa dhowr dhowr iyo soddon malag yabtadiruunaha usoo kala tartamaaya ayuhum yaktubuha awalan kee qoraaya marka ugu horaysa ducada ayaan arkay buu yidhi usoo kala tartama sow nebigii marka ma taqriirin inay tahay ducadaani duco aad iyo aad u wanaagsan helay intaasoo malaa'igaba hadday usoo tartantay inay qoraan waxaad garanaysaa marka inuu yahay arrin aad iyo aad u wanaagsan xadiidkaana imaamu maalik bilmuwaa iyo imaamu albukhaari iyo abu daawuud iyo qayrkood baa warinaya xadiis saxiixa ducadaasina marka aad bay u fiican tahay waad samayn kartaa jayid hadda waynu fahnaa marka ictidaalkii soo maa qof walba markuu samica allahu liman xamida soo dhaho jayid qof noo sawiraan rabnaa marka sidii rukuucdoo kale haye yaa sawiraya haye rukuuc horta hadda iska qaada gacmahaaga looma jeeda ama karufi rukuuc marka hore dhabarkana toosi jayid haye dheh samic allahu liman xamida adoo soo kacaya saasaa la marka hadda qofkaasi sowma taagno oo la odhanayo xumin walba meesheedii bay ku noqotay soo la odhanayo ilaa saa uu qofku u istaagoo ugu sugnaado ma sujuudi karo waadix soomaa kaan haddaad durba degdegtid oo aad ku ordi sujuuddii ruknigii khalal baa kaa galay waadix waana tan nebigu safari isagoo nebigu ina amraya in la dheereeyo isaguna dheeraynaya laguna xasilo ducooyinkaa marka la akrina iطaalatu hada alqiyaam wa wujuubu alidminaani fiihi in la dheereeyo taagnidaa la taagnaanayo waajibna ay tahay horta in lagu xasilo ugu yaraan qofku hadduu ducada akhriyay waa ku xasilay soomaa sidii rukuucdoo kale mar hadduu yidhi rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih mubaarakan calayh kamaa yuxibu rabbana wayarda intaa hadduu yidhi jaa waa xasilay qofkii haddaad ka sii badsatido ducooyinkaa kale sii akrididna falilaahi alxamd waka sidaa nebigu u dheereeyey qaala waxa uu yidhi shiikhu wa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalam yajcalu qiyaamahu haada waxa uu ka yeeli jiray taagnidiisaan ictidaalka qariiban min rukuucihi rukuucdiisa mid u dhow kamaa taqadama sidii inoo soo hormartay waka bal kaana yaquumu axyaanan mararka qaarkood waa istaagi jiray oo waxa weeye mararka qaarkood intuu istaago buu ku dheeraan jiray xataa yaquula alqaa'il ilaa mid odhanaayo uu iska yidhaahdo naftiisa qad nasiya malaha nebigu waa ilaawo min tuuli waxa weeye maa yaquumu istaagidda uu istaagaayo dheerarkeeda ayaa qaar waxay soran jireen malaha nebigu waaba ilaaweyba oo wuu ilaaway inuu rukuuco inuu sujuudo soo jeedaa imaam bukhaari ayaa warinaya waa xadiidkaas saxiixa wakaa marka nebiga calayhi salatu salaam aad buu u dheerayn jiray qiyaamka ictidaalka waxaa la rabaa in aad marka loogu dheeraado wa kaana ya'muru lidminaan bilidmi'naan wuxuu amri jiray wa kaana wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam ya'muru mid amra bilidmi'naani in lagu xasilo fiihi dhexdiisa faqaala waxa uu ku yidhi ninkii salaaddiisa xumaynaayey uma arfac ra'saka madaxaaga kor u soo qaad xataa tactadila qaa'iman ilaa aad ictidaal ku sugnaatid halkaasaa ictidaalka loogu bixiyey ilaa aad taagnidaa ku sugnaatid faya'khuda aw qabsado kullu cadmin laf walba ma'khaduhu booskiisii macnaha laf walba oo jidhkaaga ka mida ama dhabarka xubnihii kala baxayey mid walba booskeeda inuu qabsado wa fii riwaayatin riwaayad kale nebigu waxay ahayd wa idaa rafacta haddii aad kor uga soo kacdid waidaa rafacta haddaad kor uga soo kacdid rukuucdii fa aqim sulbaka dhabarkaaga toosi warfac ra'saka madaxaagana toosi xataa tarjica alcidaamu ilaa ay lafuhu ku noqdaan ilaa mafaasilihaa macnaha laf walba meesheedii ay ku noqoto ha laf walba meesheedii ilaa ay ku noqoto haddii kale oo aad degdegtid mafaasishii iyo xubnihii kala baxaayay meeshoodii kuma noqonayaan imaam albukhaari iyo baa werina muraadka loo jeedo waxa uu yidhi shiikhu cidaamkan hal muraadka loo jeedo waa silsilatu dahri wey dhabarka liannahu dhabarka ayaa waxa weeye inuu marka hore isagaa kala baxayo soo ma marka maadaama la rabo inay xubin walba meesheedii ku noqoto waa inaad toosisaa dhabarka marka tacliiqa uga soo noqonaynaa laakiin aan dhammayn horta intaan wadakara lahu waxa uuna sheegay nabiga calayhi salaatu asalaam annahu uu ninkaa u sheegay laa tatimu salaata liaxadin qofna salaadiisa inaysan dhammaystirmaysin dhammaystirmaynin oo min annaasi dadka ka mida idaa lam yafcal daalika haddii uuna saa samaynin masale kale uu halkaana shiiku keenay oo weliba aad u radiyey oo si aad iyo aad u fog ayuu u radiyey shiikhu ilaa uu gaarsiiyey inay bidco tahay maxay tahay waxaa jira khilaaf la isku khilaafsan yahay qofka waxaynu nidhi hadda sow maaha istaagni ku sugnow ilaa xumin walba meesheedii ku noqoto soo saas maynu dhihin okay markaad taa markii aad awal taagnayd oo aad qiraa'ada akhriyaysay gacmahaagu xaggee yileen xabadka sow maaha markaad hadda inta rukuucday gacmahaagu xaggee yaallen markaad istaagtay marka macnaha markaad hadda rukuucday gacmahaagii wax sii daysan camal soo maaha oo ma laabno markaad marka istaagto istaagno ku sugnaatay oo tidhi samica allaahu liman xamida gacmaha booskoodii xaggee weyn ma la laalaadinayaa mise waxaa loo celinayaa meeshay markii hore yiileen ya وصرتله شافعية لأن هذا خارج منه يا لابد من السنة سوق ولا سوق خلافسين علماء قالوا حيليه ولا لا لا عظيمي وتاسو هذا الشيخ شرح ياي وتعليقه كل شرح ياي وحليه ياي وحا واجب إلا الله لا عظيه خرض ويلي ليه وانا بدع ليه إن قعمي هكا لو لو الباني قارسي شيخ الباني laakiin lama oran karo waa bidcood culamo kalaa ku khilaaftay sheekh cabdilcaziiz ibni baaz raximah allahu tacala wuxuu ku tegey in halkaa lagu celinayo sidaa daraaddeed marka xijaasiyiintoo dhan waxay badana qabaan in meeshaa lagu celinayo oo markaad tiraa samica allahu liman xamida halkaa in la saaraayo haddana marka haddaad aragtid nin markuu samica allahu liman xamida uu yidhahdo halkaa saaraaya ha ku inkiro masaladii culamaa ku tagtay laakiin sida caamkaa maxay tahay xadiidkan weeye waxa la isku khilaafsan yahay xataa yarjica kullu admin marjicahu booskiisii xaggee weeye booskiisii baa marka la isku khilaafay wuxuu leeyahay marka sheekh albani iyo culammada ku raacday xubnaha loo jeedo waa xubnahan dhabarka oo markaad foorarsatay kala baxay sow ma aha ayaa la rabaa inayd taagni ku sugnaatid oo lig noqotid ictidaalkaa laga hadlay laakiin laga hadli maynin waxa weeye gacmihii gacmihii waa la sii daynaya wuxuuna u daliishaday sheekh albani salafu saalixii waxay gacmaha way sii dayn jireen laakiin masalada qaar baa culummada ku khilaafay marka waa bidco odhan mayno shiikhu wuxuu yidhi waa bidco bidcatun xijaasiya u yaqaana waa bidcadii reer xijaas buy laakiin sheekh cabdilcaziis ibni baas iyo culamo waaweyn baa ku tegey ma odhanayno waa bidco laakiin waxaan leenahay waa laga raajaxsan yahayo sida saxiixa ah waa in la sii daayo waalix somaa ikhwaan ok marka saas ayuu masaladaana uga hadlay oo waxa weye uga caddeeyey wa kaana sala allahu calay wasalam yaquulu wuxuu odhan jiray laa yanduru allahu ilaahay ma eegaayo caza wajalla kor ahaaye alla ma eegaayo oo sharaf badnaaye ilaa salaati cabdin addoon salaadi laa yuqiimu aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa aan toosinaynin bayna rukuucihaa rukuucda wa sujuudihaa iyo sujuuda ma ujeedaan dhabarka in la toosiyo oo rukni walba markaad maraysid inaad dhabarka toosisid baa lagaa raba haddaad maraysid rukuucdii dhabarka toosi haddaad sujuud ictidaalkii toosi sujuuddii toosi qiyaamkii toosi dhabarka sidii ilaahay u khalqay ka dhig ha soo gudinoo ha degdegin waadix soomaa halkaa marka waxaan uga gudubnay ruknigii ictidaalka marka waxaan filayaa hadda rukuucdiina waa la fahmay ictidaalkiina waa la fahmay soomaa ikhwaani aynu u nimaadna marka assujuud waa rukni iyaduna mar haddaa ictidaalkii adkaartii dhammaysay maxaa ku xiga sujuudiina aadin waata marka sujuudiina asujuudu in la sujuudo uma ka bacdi intaa markuu adkaarta dhammeeyo kaana sala allahu calayh wasalam yukabiru waa takbiirsan jiray allahu akbar wayahwi waa hooban jiray hawigu waxa way markaad soo hoobatid ayaa la yidhahda wayahwi waa hooban jiray saajidan sujuud buu u hooban jiray macnaha waa sujuudi jirayoo waa hooban jirayoo nebigu waa sujuudi jiray calayhi salaatu wasalaam imaam albukhaari iyo ayaa warinay waa wa amara bidaalika wuuna amray almusii salaati ninkii salaadiisa xumaynaya aad bay ninkaa usoo noqnoqonaysaa waayo xadiidkiisa ayaa axkaam badan aad iyo aada laga faa'iiday oo waxaa weeye waxyaalaha waajibkaahoo dhan ayaa laga faa'iiday marka sidaa daraaddeed ayaa loo soo celcelinayaa marka innagana baraarujin bay inoo tahay inaynu salaadeenna ka dadaalno waay oo wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa tatimu dhammaystir mayso salaad qof uu leeyahay dhammaystir mayso uu tukanaayo ma dhammaystirna oo dadka ka mid a xataa yaquula ilaa uu yidhahdo samica allahu liman xamida taa waa soo marna xataa yastawi uu toosnaado qaa'iman waa ictidaalkii uma yaquula uu yidhaahdo allahu akbar uu ilaahay baa weyn uma yasjud uu sujuudo xataa tadma'in xataa tadma'ina mafaasiluhu ilaa xubnihiisii ay xasilaan tanna waa lagu xasilaya xumin walba meesheedii ayaa la rabaa inay ku xasisho oo sujuuddii markaad sujuudid xubnaha laga sujuuda waynu arki doonnaa xumin walba waxaa la rabaa inay xasisho waa xadiidka macruufka ah oo in badan inagu soo noqnoqday ayay isagana ku jirta wa kaana sala allahu calayh waalih wasalam idaa araada haddii uu doono idaa waqtigii araada uu doono an yasjuda inuu sujuudo markuu nebigu doono isaguna inuu sujuudo waxa weeye muxuu samayn jiray ka bara ay allahu akbar ba odhan jiray wa yujaafii waa kala fogayn jiray biyadayhi labadiisa gacmood wuxuu ka fogayn jiray can jambayhi dhinaciisa ayuu ka fogayn jiray uma yasjudu markaasuu sujuudi jiray lama rabo inaad saa ugu dhejisid sidii aynu rukuucda ku soo marnay lama rabo inaad gacmaha saa kilkilaha ugu dhejisid iyo dhinaca waxaa la rabaa inaad ka fogaysid oo waxa weeye sujuuddii si fiican isku kala bixisid baa la rabaa ee aadan saa isku dumin ayaa la rabaa xadiidkana waa xadiid saxiixaho abuu yaclaa baa warinaya fii musnadihi iyo kayrkiiba bisanadin jayid ibnu khusayme iyona waa warinayaan oo waa xadiidkaas saxiixaa jayid marka nebigu waa kala fogayn jiray gacmihiisa oo waxa weeye saas ayuu kor ugu qaadi jiray leanna isaga dhinacyada lagama xiginoo imaam buu ahaa laakiin haddii dhinacyadii lagaa xidho ciriir ay tahay biqadri alistidaaca dadka ha dhibin wa kaana sala allahu calayh wasalam axyaanan yarfacu yadayhi idaa sajada hadduu nebigu sujuudo axyaanan weeye tani marka maxaynu nidhi awal afar meelood buu nebigu gacmaha kor soo qaadi jiray soo maa takbiirat alixraam wa rukuucda marka la aadaayo rukuucda marka laga soo kaco tan afraad xaggee ahayd sujuudda atixiyaadka marka laga kacay oo loo istaagay ragcadda saddexaad marka tan atixiyaadka marka laga kacayo iyaduna waa axyaanan laakiin saddexdaana waxay tahay joogto waxaa kaloo dhici jirtay inta badan nebigu markuu ictidaalka taagan yaho samic allahu liman xamida uu adkaartii dhammeeyo oo allahu akbar uu yidhahdoo sujuudaayo gacmaha kor uma soo qaadi jirin laakiin axyaanan waa soo qaadi jira axyaan hadda dadku badanaa ma soo qaadaan soo maaha tani waa sunno marka marmar uu nebigu samayn jirayo axyaanan baa la yidhaahdaa taasuu marka sheikhu inoogu baraarujinaya oo wuxuu yidhi wa kaana axyaanan yarfacu yadayhi idaa sajada markii uu sujuudda aadaayo oo nebigu u hoobanayo sujuudda mararka qaarkood wuu soo qaadi jiray imaamu nasaa'i yaa warinaaya xadiidkan waana xadiid saxiixa wuxuu yidhi tambiih marka sheikhu hoos buu tacliiqiyey wuxuu yidhi wqad ruwiya hada alxadiid hada rafci rafcigaa waxaa laga wariyey can cashrati min asaxaaba toban saxaabada ka mida ayaa laga wariyey mujeda wadahaba bihi waxaana ku tegay inay mashruuc tahay oo la soo qaadi karo jamaacatu min alculamaa macnaha jamaaco badan oo min ahli lxadiidka ayaa ka tegay min asalafi ayaa waxa weeye ku tegey minhum waxaa ka mid a cabdullaahi bni cumar waa saxaabigii jiriilka wa cabdullaahi bni cabbaas waad garanaysaan waalxasan albasri waa taabici labada hore waa saxaaba waad garanaysaan xasan اlbasri waa taabici wa طaawuus waa taabici wa ibnuhu cabdullaahi ee cabdullaahi bni طaa'uus ayaa ku tegey wa naafic waa mawla cabdullaahi bni cumaroo waa taabici saalim waa cabdullaahi bni cumar baa dhalayoo waa taabici waalqaasim bni muxamed waa taabici ma ujeedaa wa cabdullaahi bni diinaar isagu waa taabici taabici baa ku tegey wa caطaa baa ku tegey raggaasoo dhan baa ku tegey wa qaala cabdiraxmaan ibni almahdi waxa uu yidhi caalimkii jaliilka ahaa waa ninkii yidhi cabdiraxmaan ibni mahdi kitaabka risaala oo imaam shaafici siddeetan jeer baan akhriyey buu mar walbana cilmi baa iiga kordha buu yidhi siddeetan jeer baan akhriyey hamoodinina marka sifaatinabi hal mar markay akhrisatay inaad dhammaysay xagga ha ka tuurinina waa lagu celceliyaa kitaabka marka si maalin walba cilmi baa kaaga sii baxaya wuxuu yidhi arrintaani waa sunne buu yidhi inay sunno tahay laa khilaaf buu yidhi waka wa camila waxaa ku camalfalay imaamu axmed raximah اllahu tacaala sidoo kale wa huwa qowl can imaami maalik washaafici taasay a'immadii o dhan u oggolaadeen marka inaad mararka qaarkood markii aad ictidaalka taagan tahay allahu akbar inaad gacmaha soo qaadid waa sunnow ma fahanteen ikhwaan haddii laga tagana laa baas warka warka wax dhibaata alkhuruuru in loo dhaco dhicitaanka loo dhacayo fii suurati israa baynu kusoo marnay soo maa yakhiruuna liladqaani sujada israa soo ma ahayn oka khuruurku marka waa dhicitaanka alkhuruuru dhicitaanka loo dhacaayo ila sujuudi sujuuda cala alyadayni gacmaha la hormarinaayo halkaanna wuxuu shiiku kaga hadlayaa baabkaani markaad allahu akbar tiriyoo sujuuday gacmaha iyoiyo lowyada kee la hormarina innagu kee hormarin jirnay gacmaha mise lowyaha ya labadaba waa la sameeyaa shaaficiyadu labadaba waa sameeyaan laakiin xanaabiradu lowyahay hormariyaan taasuu marka halkaana inoo caddaynayaa qowlka sawaabta waa kee khilaaf baa ku jira culamadu isku khilaafsan yihin wuxuu yidhi wa kaana sala allahu calayh waalih wasalam yadacu yadayhi gacmihiisuu dhigi jiray cala alardi dhulka qabla rukbatayhi labadiisa low ka hor intuuna dhigin ayuu dhigi jiray gacmaha haddee mar haddii la yidhi nebigu saasuu sameeyey oo ay ka sugnaatay hebel baa yidhi warkiis maa soconaaya marka ibnu khusaymaa wariyey daaruqudni baa wariyey xaakim baa wariyey wa saxaxahu alxaakim oo waafaqahu dahabiy mujeda wuxuu yidhi shiikhu marka wamaa caarada hada alxadiid wax alla wixii xadiidkaa ka hor yimaada laa yasixu saxiix maahabi waka waqad qaala waxaa yidhi uu yidhi bihi maalik imaamu maalik ayaa yidhi in saas la hormariyo wa can imaamu axmed naxwahu sidoo kale baa laga wariyey kamaa fii taxqiiq sida ku sugan taxqiiqa waxaa weeye waxa iska leh libniljawsi kitaab la yidhaha taxqiiq ayuu leeyahay oo la yidhaahdo ibniljawsi uu leeyahay ma aha ibnulqayim aljawsi labaa jira ibnulqayim aljawsiya iyo ibnuljawsi baa kala jira ibnuljawsi waa caalim hore weeye waa ninka mawduucaad kale kitaabka almawduucaat libniljawsi weeye waa imaam hore weeye laakiin ibnuqayim waa mutaakhir waa ardaygii sheikh islaam ibn taymiya marka waxaa loogu bixiyaa la yidhi meesha madrasay ahayd baa layidhi jawsiya ibn wadaadkaa hore aabbihiisa aasaasayba marka shiika hore baa loo jeedaa ibnuljawsi waa ninka kitaabka almawduucaat loo muxadi u ahay oo kutub badan buu leeyay marka imaamu axmedna waa ka sugnaatay oo waxa weeye u ogolaaday waqad rawaa almarwasiyu waxa weye waxa uu ka wariyey buu yidhi fii masaa'ilihi imaamu axmed ayuu saa uga wariyey buu yidhi bisanadin saxiix marka xanaabilada laftigoodu qowlkan ay ku tageen haddee waxa weeye waka wuxuu yidhi adragtu nnaasa buu yidhi waa imaam axmed baa laga warinaya adragtu nnaasa maya wuxuu yidhi bisanadin saxiix can alimaam alawsaaciyi nacam imaam alawsaaci baa waxaa laga wariyey inuu yidhi adragtu nnaasa taxliiqaan arinaya yadacuuna aydiyahum gacmahooda dhigaaya qabla rukbatayhim waadi soo maa waka salafkii waxa uu leeyahay adragtu nnaasa markuu yidhi ay dad badan soo maa imaam alawsaaci imaamu maaliki iyo isku wakti ahaayeen soo garanaysaan madhab buu lahaayo waxa weye xagga shaam iyo caalim buu ahaa u dhigma imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo ayuu ahaa marka waa ninkuu imaamu axmed lahaa laa tuqalidnii walaa tuqalid maalika walaa awsaaciyan walaa shaafici fakud min xaytu akhad marka imaam weyn buu ahaa imaam alawsaaci muxadidna ah waka waxa uu yidhi marka adraktu nnaasa waa taabici taabici wa oo soo gaaray maaragtay taabiciintii ayaa waxaa soo haleelay biyo dadku iyagoo gacmahooda dhigaya intayna lowyada dhigin marka xanaabiladu qowlkan ay ku tageenoo ay labada low dhulka ku dhufanayaan aa laga raajaxsan yahi oo waxaa ka raajaxsan in lugaha la dhigo in gacmaha la dhigo weeye sida saxiixa marka maxaa halkaa israacay nebigana calayhi salaatu wasalaam gacmuhu dhigi jiray salafkiina gacmaha dhigi jireen soo maaha rugbateenka iska ilaali marka nebiguna waa nahyin doonaayo nahyiga laftigiisa baynu arkaynaa sida la isugu khilaafay khilaafkuna wuxuu ka socdaa xagga luuqada wa kaana ya'muru bidaalika arrintaasna nebigu wuu amray oo wuu amri jiray fa yaquulu wuxuu odhan jiray idaa sajada axadukum haddii qofkiinuu sujuudo falaa yabruk yuunan u fadhiisanin kamaa yabruku albaciid sida awrku u arrunto arrunso la garanay si u fadhiisto idinku adg luuqadda la fahmo soomaaliga awrka waa fadhiistay lama dhehee wuu arruntay baa soo ma maxaa kaloo la yihahda anugu awrka waa la arrumiyey baan aqaan waa la fariisiye leme juw marka la yidhahdo ka soco ma loo kalmiyo noqoto jey waaya waa laga yaaba ina kole gobollada dhexasaasa laga yihahda ama gobollada dhexaa ka mid saasa la yihahda ee reer miyigu la fahmayaan barmaani somata waka arrin solama yidhahda waka waa hee tuujin maya midna waa ficilka uu rabbigu samaynaayo midna waa adiga waxaa dhehaysid ju markaa dhehaysid adaa dhehaysid waxaad amraysaa inuu fadhiisto ya ha jayid waa fadhiga u awrkii waa la fariisiye marka kamaa yabruku albaciid sida awrku u fadhiisto ha u fadhiisanin buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam walyadac yadayhi qofku gacmihiisa ha dhigo qabla rukbatayhi labada low intuunan dhigin halkaan marka waxa la isku khilaafay horta awrku see u fadhiistaa awrku marka ugu horraysa dhulka muxuu ku hormariyaa labada jilib soo maa juggu waa isaga dhulka ku siiya kabacdi gadaal isku tuura oo lagihii dambe soo dhigaa soo maaha waa khilaaf baa marka yimid qaar waxay yidhahdeen culummada waxaa la yidhi rukbatayn baa la yidhi rukbataynkuna lugihiisa rukbatayinku waa labadan hore waxay yidhahdeen rukbataynku waa labada dambe awrka rukbataynku waa lowyada soo maaha waxay yidhahdeen wuxuu hormariyey awrku wuxuu hormariyey gacmihiisii bay dheheen waxay yidhahdeen labadan hore waa labadii gacmood labada dambena waa labadii lugood marka nebigu wuxuu ku yidhi walyadac yadayhidan dambe waa la isku haystaa oo khilaaf baa ku jira laakiin inta hore baa khilaafku ka taagan yahay nebigu sow ma odhan laa yabruk axadukum kamaa yabruku albaciir soo maaha ratiga ha la khilaafo soo maaha marka waxay yidhaahdeen ratigu labada gacmood buu hormariyay marka anigu gacmaha hormarin maye lugahan hormarinayaabay dheheen xanaabiladu waxay yidhahdeen ratigu waku waa labadiisii gacmood qofkii bini aadmigaa fare ka dhigeen oo waxay yidhahdeen rabtiga intaan wada gacmihiisa waa kuwaan laba gacdi suxuloo kale weeye labadii gacmood buu hormarsaday adigu labada gacmood ha hormarsanay ee labada dambe oo jilbaha la yidhaahdo gaafaha gaaf baan yamane labada dambe soo gaafafka lama yidhahdo miyaa hane ha kuwaa hormari bay yidhahdeen waa labadaadii low eh taasi marka waa khalad waxaa la yidhi low khatii markuu halkaa taagan yahay lowga rukbataynka jilbaha lowga waxaa loo yaqaanaa ratiga jilbihiisa labadan jilbo qori marka sida saxiixa waxa weeye qofka geela yaqaan waa garanaya sida saxiixa waxa weeye ratigu wuxuu hormariyaa jilbihiisa soo maa haddaba jilbaha hormarine gacmahaaga hormar waka marka gacmahaa la hormarinayaa oo jilbaha la hormarin maayo amaa ibni qayim oo kale waxa uu leeyahay ereygaan markuu ka jawaabayo walyadac yadayhi khilaaf waa dhammaan lahaa soo ma qabla rukbatayha ayuu waxa uu yidhi xadiidka waa la isdaba mariyey oo bacda ruwaad baa ku khaldamay oo waxay ahayd walyadac rukbatayhi qabla yadayhi bay ahayd bay laakiin qowlkaa looma sallimin oo sheikha albaani baa aad ugu hordeeyey culamo kaleba calaa kulli xaal sida saxiixa waxa weeye labada gacmood baa la hormarinaya labada lowna waa dambaysiinaysaa haddii kale waa dhib wey hadda dad baa arkaysaa markay waayoloogaan aan samayn karin inaad gacmaha dhigtid oo cuskatid mooye haddaad tiraa labada jilib baan hormarinaya jilbaha ku murxaya adee maanada jugta ugu haysa jilbaha dhan baa ku murxaya marka taana labada gacmood baa la hormarinayaa waa waadix wey wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ina alyadayna labada gacmood tasjudaana waa sujuudaya kamaa yasjudu lwajhu siduu wejigu u sujuudo fa idaa waqtigii wadaca uu dhigo axadukum midkiin wajhahu wejigiisa markuu dhulka dhigaayo falyadac ha dhigo yadayhi gacmihiisana ha dhigo wa idaa rafaca markuu kor uga soo qaado madaxiisa falyarfachumaa iyagana kor ha u soo qaado toddobada xubnoodoo laga sujuudo waa inoo imaanaysaa waa soo socotaa labada gacmood baa ka mid a calacalaha oo waxa weeye ama baabacooyinka oo dhulka la dhigaayo xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo imaamu xaakim iyo saxiixinayaan muwaafaqo dahabi waxa uu yidhi sidoo kale wa kaana yajcaluhumaa waxa uu ka yeeli jiray markuu sujuudo xadwa minkibayhi labadiisa garab buu la sibi jiray wa axyaanan xadwa udunayhi marna wuxuu la simi jiray ay furuuca udunay dhagaha ayuu maarata xadu udunay laguu la simi jiray markaad sujuudid mar waxaa kuu bannaan inuu wejigu xoogaa horreeyo oo gacmuhu la dambaysiiyo oo garbaha la siman yihiin marna waxaa kuu bannaan inay dhagaha la siman yihiin soo waadix maaha macnaha waad sujuudday wejigii xaggee dhigaysaa maxoogaa baad ka hormarinaysaa mise labada gacmood dhexdoodaa dhigaysaa waa intaa soo la fahmi mayo intaba marka labadaba axaadiitu waa ku sugnaadeen oo waa ku bannaan tahay wa kaana sala allahu calayh waaalih wasalam yumakkinu anfahu tanaal aad iyo aad loogu khaldamaayo hala iska jiro yumakkinu wuxuu makansiin jiro oo ku qaban jiray anfahu sankiisa wa jabhatahu jabha waxaa la yidhahdaa halkaa salaanta ah anfina waa sanka waad garanaysaa hal xubin bayna xisaabsan yihiin marka sujuudda laga hadlayo wa kaana sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yumakkinu mid ku qabta oo makansiiya anfahu waxa weeye maaragtay sankiisa wajabhatahu iyo jabhadiisa min alardi dhulkuu ku qaban jiray ay dadka qaar badan waa arkaysaa way sujuudayaan sujuuddiiba halkaa dhigaya sankiina saasuu u taagayaa korbuu u qaadayaa ee dhulkiima saara khalad wey waxaa la rabaa inaad sanka iyo jabhada halkaa intaa salaanta inay dhulka qabataa la raba haddaadan sanka dhulka dhigin sujuuddaadaasi sax ma ah aad baana loogu badan yahay ha layska ilaaliyo oo arrintaas aad iyo aad ha loogu dadaalo ikhwaani fillaah dadku waa ku badan yihiin inay maarata ku khaldamaan in badan buuna nebigu ka digay calayhi salaatu wasalaam oo inooga digay sida inoo soo socotaa in maaragtay sanka kor loo qaado wa qaala waxa uu yidhi ninkii salaaddiisa xumanaya limusii salaatii wuxuu ku yidhi idaa sajadta haddii aad sujuudid famakkin waxaad ku qabataayoo makansaa lisujuudika sujuudaada makanso ay macnaha ku xasilo si fiican dhulka ugu qabo wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd oo xadiidkaa ka mid a idaa anta sajadta haddii aad sujuudid fa amkanta aad ku qabatid waxa weeye wajhaka wejigaaga wa yadayka iyo gacmahaaga aad makansiisid dhulka si fiican ugu qabatid xataa yadma'inna ilaa ay ku xasisho kullu cadmin xubin walba oo ninka adiga kaa mida ilaa mawdicihi marka markaad sujuudidna xumin walba booskeedii ha qabsato oo waxa weeye ha degdeg horey ha ka soo boodi allahu akbar sujuudii ma kartid horey ha ka soo boodi dayaalisi ayaa warinaya waana xadiis saxiixa oo waxa weeye abu naciim iyo filxilya ayay ku warinayaan wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray waa kan marka tii khatar tahay laa salaata salaad male liman laa yusiibu anfahu sankiisu uuna taabanaynin min alardi dhulka maa yusiibu wixii asiibaaya waxa weeye aljabiin jabiinku waa jabhadda wey waa halka salaanta marka nebigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam salaadiisii saxiix ma aha salaadna ma leh sida wejiga aad dhulka ugu qabatay haddaadan sankana u saarin li'annahu xadiidka soo socdaynu arki doonnaa toddobada xubnoodoo laga sujuudo sanku buu ka mid yahayoo wuxuu la socdaa jabhaduu la socdaa wa ashaara bianfi ayuu aanu arki doonnaa xadiidkaana daaruqudni iyo dabaraani iyo ayaa warinaya waana xadiid saxiixa oo waxa weye sheekha albani uu saxiixinaya raximah اllahu tacaala wa kaana nabiga calayhi salaatu salaam yumakkinu waa makansiin jiray aydan sidoo kale rukbatayhi labadiisa low dhulkuu makansiin jira oo ku qaban jiray wa adraafa qadamayhi adraafku waa faraha lugaha wey adraafu alqadamaynna dhulkuu ku qaban jiray laakiin muxuu samayn jiray wayastaqbilu wuxuu qaabilsiin jiray bisuduuri qadamayhi ay macnaha qiblada ayuu qaabilsiin jiray lugta dhabarkeedaan wey qibladaa la qaabilsiinayaa ayo saa gadaal loogu taaginayo qibladaa la qaabilsiinayaa duhuura qadamayhi macnaha bisuduuri qadamayhi intaan soo horraysa wa biadraafi asaabicihima iyo faraha laftigoodana alqibla qiblada u jeedin jira halkaa waxaad arkaysaa faraha dadku foodday saa dhulka u saaraan haddaad foodda saa dhulka u saarday qiblada uma jeeda soo ma waxaa la rabaa marka faruhu inay qiblada u jeensadaan marka qaar baa ku ohanaya faraha ee xanuunaya dhulka kuma qaban karo waa khalad waa inaad saa u saartaa oo waxa weeye ay qiblada u jeedaan oo waxa weye ay saa noqdaan sidii wax qiblada u jeeda ha labada lugood faraha waa faraha saasa usoo laabaysa ha saasaa loo qaad waxaa arkaysa saa u taagaya oo waxa weeye faraha saa dhulka fooda ugu saaraya lama rabo waxaa la rabaa qiblada inay u jeedaan markaad atixiyaadsanaysid markaad sujuudda sujuudsan tahay markaad labada sujuudood dhexdooda fadhidid lugta midig ilaytan waa laabaysaayo marka waxaa la rabaa inay qiblada u jeedaan waana lagu qaban karaa dadka qaar ba waxay ku leeyihiin qaar baan gaaraya xataa faryarada qiblada waa loo jeedin karaa xilliga sujuudda sujuudaha baa laga hadlaya markaad sujuudsan tahay soo ma haye hadda aynu marka qof ha sujuudo yonis haye ama sharabaadii qabtaa haye sujuud halkaasu banaan ba saa intay ugu sujuudin waxaa la rabaa farahaaga in la arko horta labada cirbood saa labada cirbood isa saar isku qaba canqowyada isku dhawee caga soo ma sujuudsanid faraha waxaad qiblada u jeedi marka faraha soo ma jeedaan saas uma taagna soo ma marka waxaa la rabaa inay qiblada qaabilsan yihiin marka suduurka qadamayguna oy waa meeshaas dahriga ah oo qiblada u jeedeen inta cad keliya xagga u jeeda soo ma saasaa la rabaa marka in qiblada loogu jeediyo inaad dhulka saas ugu taagto lama rabo sidii wax dhulka ku mudaya waa imaanaynaa sujuudda marka kasoo toosa laakiin horta markaad sujuudsan tahay qiblada u jeedi labada lugoodna saa isugu qabo ha kala fogaynin labada lugood taasaa lasugu qabanaya markaasaa loo jeedinayaa faraha qiblada waa inoo soo socotaa aynu u fiirina marka ila socda ikhwaani waxa uu yidhi wa kaana sala allahu calay wasalam yumakkinu aydan rukbatayhi lugihiisa jilbaha dhulkuu ku qaban jiray wa adraafa qadamayhi iyo faraha fooda oo waxa weeye faraha lugaha soo ma jeedin wayastaqbilu wuxuu qaabilsiin jiray bisuduuri qadamayhi wa biadraafi asaabicihima iyo faraha foodoodaba alqibla qibladuu qaabilsiin jiray waka muxuu kaloo samayn jiray wayarusu waxa uu isku qaban jiray caqibayhi ma la kala fogaynayo lugaha labada canqow isa saar ha cirbaha waa inaad saa isku saacdaa oy saa isku isku saareen saas oo kale maujeedaan kuwey manaa saasaa la rabaa inay caqibku waa cirbaha inay saa isugu qabatid farina saa u hukuucid aad markaa qiblada u wada jeedaan laakiin inaad saa u kala fogaysid lama rabo markaad taagantoo kale sooma kala fogaysid lama rabo sidaasoo kale waka waay saasuu marka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray inuu saa isuu qabto waxa uu yidhi wayansibu waa kan markuu fadhiisanayana wayansibu rijlayhi ha markuu taagan uuna taagi jiray oo gam lugihii saasay waxa weeye u taagnaan jirene ma seexin jirin wa amara oo dad ba arkaysaa saa odhanaya oo lugihiiba inta dhulka dhigoo fidiya kule waa sujuudsanna qibla uma jeedaan ma taagna khada waxaa marka wa amara bihi nebiguna waana amray wa kaana yaftaku asaabicahumaa waa soo qalluucinta wey markuu saas macnaha saa u qalluucinayo oo qiblada uu jeedinayo saasuu maaragtay xoog ugu qaban jiray waka waxa uu yidhi marka fa haadihi sabcatu acdaa toddoba xubnood wey toddoba xubnood weeye middaan kaana sala allahu calayh waali wasalam yasjudu calayha waa ku sujuudi jiray alkafaan waa labada kaf waalrukbataan waa labada low waalqadamaan waa lugaha oo labada dambe oo farahooda ah waaljabha meeshaa salaanta ah waalanf anfiguna wuxuu la socdaa jabhadow labadaan hal xubin baa laga dhigayaa leanna inta kale waa labalaba soo maa hal xubin baa laga dhigayaa sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam xadiidkan soo socda oo ku ishaara qaala sheikhu wuxuu yidhi waqad jacala sala allahu calay waslam nebigu wuxuu ka yeelay alcudwayni alakhiirayni labadan xubnood oo dambe waa wejiga iyo sanke ka cudwin waaxidin hal xubin buu ka yeelay oo fi sujuudi sujuuda xayu qaala markii uu yidhi weeye uu amrayn umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan ka sujuudo ilaahay baa i amray wey wa fii riwaayatin umirnaa waxaana la amray an nasjuda inaan ka sujuudno calaa sabci acdum toddoba xubnood markaasuu nebigu ishaarayoo wuxuu yidhi cala aljabha wejiga wa ashaara wuxuu ishaaray biyadayhi gacmihiisu gacantiisu wuxuu ku ishaaray calaa anfihi sankiisa iyo waxa weeye intaa salaanta ah ayuu saa u ishaaray waka marka aljabha waxaa laga wadaa inaan labadaasba waxa weeye la timaadid ayaa la rabaa waka oo aad sankana ku qabatid waxa weeye sujuuddana ku qabatid waka walyadayn labada gacmood ay kafaynkaa laga wadaa wa fii lafdin alkafayni wakaa riwaayaddaas cadaysay waalrukbatayni lowyada wa adraafi alqadamayn waa qadamaynka walaa nakfitu mana uruurinayno ma laalaamayno ahiyaaba dharka dadka qaar baa hadda waxa arkaysa surweel dheer buu soo qaadanaya suu maantao dhan dhulka u jiiya markuu salaada gelayo laalaabay hada laysa bisaxiix khalad wey salaada ama gal ama hageline nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam maa asfala min alkacbayni fa fi nnaar labada canqow maradaadu hadday hoos uga dhacdo naar baa lagu galaa ikhwana fillah imaamu dahabi kitaabkiisa alkabaa'ir buu ku daray waa min alkabaa'ir cabdullaahi ibni cumar ayuu nebigu arkay maradiisa hoos u dhaadhacday irfac buu yidhi kor u qaab kaasuu kor u qaaday zid buu yidhi kor u sii qaad halkaasuu geeyey zid buu yidhi ilaa uu halkaa ka geeyey markaasuu wuxuu yidhi nabiga calayh salaatu salaam israt lmumin isaaru lmu'min qofka mu'minka ah waxa weeye guntigiisu waxa weeye waa nisfi saaq waa raggaa laga hadlaya waa halkaa qudhunka bartankiisaa fain qaala fa ila alkacdayn kacdaynkaa la gaarsiinaa famaa zaada min alkacdayn fa fi nnaar waa ka rago sureelada hala jaro ya ya oo yaan maaragtay naar lagu mudanin arrintaa khatar weeye marka halkan waxaa laynaga nahyey dharka in la laalaabo lama ogola timaha laftigooda in la xirxiro oo la laalaabo lama ogola innagu hadda maanta timo dheer ooma lihine xilligaa raggu timuhu waa la bixi jireen oo xilligii nebiga dhaqankii ma aha sunno iyo diin maahay ogaad timaha in lala baxo ee waxa weeye caadadii carabtaa waxay ahayd raggu timaha waa la bixi jireen ee ma aha arrin diina oo looga dayanayo waxaa la yidhahdaa caaday ahayd marka waxay samayn jireen saxaabada iyo timo dheer bay lahaayeenoo waxa weeye halkaa halab baa la odhan jiro halkaa gaara garbaha gaara oo timaha meeshaan dhegaha hoostooda gaara iyo sida dumarka aafrada ah oo kale timo dheer dheer bay lahaayeen marka markaad sujuudaysid haddaad timo dheer leedahay timihii hadday soo daataan ha celceliyin hana xirinoo gadaal ha u xiri taasaa loo diiday maradana ha celcelinin haddaad cimaamada ogan tahay ha dhacdo dhulka ha ku dhacdo ha sujuudo hana laalaabin shaatiga iyo surweelka iyo in la laalaabo lama ogola oo taana waa la nahiyey oo waxa weeye waa la diiday ee la iska ilaaliyo waciidka ku soo arooranaya waxa weye sida loo nahiyana oo soo socotaaba jayd waxa uu yidhi marka taana waa naloo diiday oo waxa weeye waana loo diiday wa kaana yaquulu sala allah alay slam wuxuu odhan jiray idaa sajada alcabdu hadduu addoonkii sujuudo sajada macahu waxaa waxaa la sujuudaya sabcata aaraab aaraabkuna waa acdaaga wey a wajhahu wejigiisa wa kafaahu iyo labadiisa kaf wa rukbataahu labadiisa rukbatayn wa qadamaahu iyo waxa weeya lugihiisa dambe axaadiidtaas oo dhanna waa wada saxiix kulli hoos buu idinku taqriijinayaa waa axaadiid wada saxiixa oo waxa weye imaamu muslim iyo qaybkii iyo kulli warinayaan oo waxa weeye wada saxiixa wa kaas sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi wa qaala fii rajulin sallaa nin baa tukaday wa ra'suhu madaxiisuna macquusun uu gadaal u xidhan yahay timuhu gadaal u xidhan yihin oo timihiisu xirxihan yihiin oo timo dheer lahaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi min waraa'ihi gadaalkiisa u xiraayeen timihii oo timo dheer sida dumarka u xirtaan taasuu wuxuu yidhi innamaa maalu haada kan tusaalihiisu wuxuu la mid yahay maalu aladii kii yusallii tukanaya wa huwa maktuufun isagoo gacmaha laga xidhay oo gardaduuban gardaduubka soo la garamaysaan gacmaha marka la xidho lama ogolo marka sheikh albaani tacliiquu idinku qabanayaayo wuxuu yidhi qultu waxaan idhi buu yidhi arrinta noocaasa wayabduu waxa ii muuqda buu yidhi ana alxukma khaasun birijaal raggu gaarkiya leanna dumarka timahooda way xirxirtaan soo ma gabadhu way soohanin ama way tidcankaa karaahin ama gadaal bay u xihin ama dhinacyada u xihin iyada waa u bannaan tahay gabadhu inay timaheeda xirxirto laakiin raggu markay tukanaayaan lama raba inay timihii xirxiraan laakiin hadda waa la iska jaraayo saas uma obaanin ee kuwaa jira la baxaba soomaalideennaba oo kuwii timoweynta la odhan jiray soo ma timaha la bixi jiray kuwaasoo kale laakiin iyagu diin bayba ka dhigeenee timaha lala baxaa diin maaha wa qaala aydan waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dalika kiflu shayaan ay yacni waxaa loo jeedaa maqcadu shayaan xiritaanka aad xirtay shaydaan baa halkaa ka fuulaya oo ku fadhiisanaya oo adoo sujuudsan oo halkaa markaa ku cayaaraya he iska ilaali markaa xihane oo timihii gadaal u ah u xiri yacni waxa weeye macrisu difrihi macnaha meeshaas uu xihay timihiisi difri waxaa la yidhahdaa markii timaha qayba loo xidho ayaa difriga laga wada markaa timaha xaggana loo xidho xaggana loo xidho gadaal loo sii daayo markaa loo rido marka aad iyo aad taana ha la ysaga ilaaliyo haddaad timo dheer leedahay waana aad iyo aad ha iska ilaalisaa wa kaana sala allahu alay slam laa yaftarishu ma goglan jirin diraacayhi sujuuddii baan weli ku jirnaaye markuu sujuudo saa uma goglan jirin diraacaynka waa dhudhummada dhulka la dhigi maya dhudhummada saasaad u dhigtay dhudhummada kor baad u qaadaysaa dhulkana ha dhigin adna saa ha isugu dhejinin oo waxa weeye kor u qaad xoogaa wa kaana sala allahu alay slam laa yaftarishu ma goglan jirin oo firaashkama dhigan jirin diraacayhi labadiisa dhudhun ma goglan jirin ha bal kaana sala allahu calay wasalam yarfacuhumaa nebigu kor buu u qaadi jiray cani ilardi dhulka waa ka qaadi jiray wa yubaacidu waana ka fogayn jiray wa yubaaciduhumaa wuxuu ka fogayn jiray can jambayhi dhinaciisa waa ka fogayn jiray xataa yabduu ilaa ay muuqato bayaada ibdayhi kilkilihiisa caddaantooda kilkisha weeye ibdigu marka ibdayhi waa ilaa caddaanteeda halkaa dambe laga arko min waraa'i gadaalkiisa oo qofkii gadaal ka fadhiya uu arko nebiga kilkishiisa say u caddahay laba arrimoodba way ku dhici jirtay in nebiga kilkishiisa la arko mar haddii dee laba go' bay qaadan jireen oo funaanadahan iyo waxaan iyo ma jirin qofkii mar hadduu go' hagoogan yaho saa u sujuudo saw la arki mayo ha marna qamiiska markay qabaanna qamiisyadeennan hadda gacmaha la yareeyey ma ay qaadan jirine qamiisya ma aragteen suudaantu qaadato oo weyn oo odayaasheenna hore xataa waa qaadan jireenoo xirta ahaa suudaan bay ka soo qaadan jireen waa qamiis halkaasuu jooga marka qofkii markuu sujuudo waa go' camal aa laga arkayaa marka ee qamiisyadan hadda sacuudiga iyo laga wartayo dhuuban ma ahayn waka marka gadaalkiisa qofka jooga ayaa kilkishiisa caddaanteeda nebigu waa dee waa caddaada maasha allah ayuu arki jiray oo waxa weye halkaasaa laga arki jiray suu u kala fogaynayaa laga cabirayaa macnaha waa marka wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd oo macna ah min waraa'ihi gadaalkiisa wa xataa buu yidhi shiikhu anna bahiimatan bahmatan bahmadu waxa wey waxarta yarta ah la yidhahda buhma iyo bahma iyo labadaba waa waxarta yarta ah waxarta loola garanay neef ilmaha yarka ah oo arag aragay neefka neefka dhan ma aha ilmaha yarkaa wey waa ka yarkaa ilmaha yarkaa wey saqiirka maqasha ehe maqalka yarkaa ya adugu xar yar ama maqal yar wa kaana waxa uu ahaa nebiga cadi uu kala fogayn jiray xataa ana bahmatan xataa low anna bahmatan haddii ay waxar yara araadat ay doonto an tamura inay marto taxta yadayhi marat way mari kari lahayd anaa nebigu saa markuu dhaho waxar yara halkaa waa ka dusa kadhi saasaa laga wada anaa inuu aad iyo aad nebiga calayhi salaatu wasalaam u kala fogayn jiray gacmihiisa leanna imaam buu ahaa soo ma wa kaana sala allahu calay slam yubaaliqu waa ku xeeldheeraan jiray fii dalika xataa qaala bacdu asxaabihi ilaa saxaabadii qaarkood ay yidhaahdeen waxaanu ahayn kuwa nebiga uga tura in kunnaa waxaanu ahayn la na'wa ay macnaha nebigaanu uga turi jirin la na'wi macnaha uga turi jirnayo rifqi weeye macnaha uga turi jirnay lirasuuli illahi sal l slam rasuulka ilaahay mimaa yujafi biyadayhi suu gacmihiisa u kala fogaynaayo oo uga fogaynaayo can jambayhi dhinaciisa idaa sajada haddii uu sujuudo macnaha waan uga tugi jirna waxaa odhan jirna nebigu hadduu xoogaa tartiibinla haawarka imaam albukhaari ayaa warinaya kaa ka horreeyana imaam abu daawuud iyo tirmidi iyo kulli baa wariyey waa xadiidooda saxiixa marka sujuuddiina saasaa loogu xeldheeraanaya wa kaana ya'muru wuxuu amri jiray bidaalika arrintaas fa yaquulu wuxuu odhan jiray idaa sajadta haddii aad sujuudid fadac kafayka gacmahaaga waxaad dhigtaa dhulka dhig warfac mirfaqayka suxullada mirfiqiye ila almirfaqayni waati aayadaan aayat alwuduu marka mirfaqu waa suxullada kor u qaad wayaquulu wuxuu odhan jiray ictadiluu fi sujuudi sujuuda ictidaal sameeyo iskala bixiya walaa yabsud axadukum diraacayhi yuuna fidinin qofkiin basdigu waa fidinta walaa yabsud axadukum yuuna fidinin mid idinkeeda ka mida diraacayhi dhudhumadiisa inbisaaq alkelbi wa fii lafdin kamaa yabsudu sida uu u fidiyo alkelbu eygu laakiin saa u fidiya mawta oo eygu dhabacda hee sida eygoo kale ha u dhabacane waxa weeye adigu gacmahaaga kor uga qaad oo waxa weeye ha dhabacani waka marka kamaa yabsudu lkelbu sida eygu uu waxa weeye u fidiyo ha u fidinin oo waxa weeye intaa iska ilaali ayuu odhan jiray imaam albukhaari iyo muslim ayaa warinay wa fii lafdin kamaa yabsudu lkelbu sax wa fii lafdin aakhar wuxuu ahaa lafdi kale fii xadiidin aakhar xadiid kale ku sugnaa walaa yaftarish yuunan goglanin ay axadukum midkiin diraacayhi dhudhumadiisa iftiraasha alkalbi sida eygu u goglado ha u goglani xadiidkaana imaamu axmed iyo tirmidi ayaa warinaya oo saxiix marka waa laynoo diiday sida eygoo kale inaynu markaynu sujuudayno inaan eyga isku ekaysiinno waa la inoo diiday waxau yidhi wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray laa tabsud diraacayka ha fidinin dhudhumadaada sida uu u fidiyo basqal sabci xayawaanka subaax subaax waxaa la yidhahdaa waxa wax ugaarsado oo dadka iyo cuno oo libaax iyo dugaaga wey wadcum calaa raaxatayka macnaha waxa weeye calacalahaaga saa dhulka u dhigoo cusko oo kala fogee oo waxa weeye maaragtay wajaab can dabcayka macnaha dhinacaaga ka fogee waa isla axaadiistii kaloo kale wey macnaha calacalahaaga intaad cuskatid ee dhudhummada ka fogee oo waxa weeye cududa ka fogee dhinaca fa innaka idaa facalta haddii aad saa samaysid mar arrinkaa haddaad la timaadid sajada waxaa sujuudaaya kullu cudwin xumin walba oo minka adiga kaa ah macaka macagay kula sujuudaayaan marka waxaa la rabaa inaad sidaa nebigu inoo baray oo waxa weeye wanaagsan aad u sujuudid ay tabaacid macnaha wuxuu yidhi halkaas macnaha meeshaas aynu soo marayno uu yidhi watajaasi macnaha tabaacud oo kale wey waa sida aynu soo marayno tii hore unbay la macno tahay xadiidkaana ibnu khusayme iyaa warinaaya waana xadiid saxiixa oo waxa way maarata iyo daaru qudni iyo kulligood baa warinaya xaakimna waa saxiixiyey wa waafaqahu dahabiy wa ma gaarta adkaartaan ku joojinaynaa wujuub dumaniinada ku darayna wujuubu dumaniinati fi sujuud waajib inay tahay in lagu xasilo sujuudda wa kaana sala allahu calay wasalam ya'muru waa amri jiray biitmaami alrukuuci wasujuudi in la dhammaystiro rukuucdiiyo sujuudduu amri jiray wa yadribu waxauna ku tusaalayn jiray liman laa yafcalu dalika kii aan saa samaynoo ku xasilaynin mitla aljaa'i waa inoo soo hormartay ya'kulu tamra wa tamratayni laa yuqniyaani shay-an rukuucda ku soo marna wa kaana yaquulu fiihi wuxuu odhan jiray innahu min aswa'i nnaasi sariqatan iyadana waa soo marnay soo ma wa kaana sala allahu calay wasalam yaxkumu wuxuu ku xukumi jiray bibutlaani salaati salaaddiisii inay baatil tahay man laa yuqiimu sulbahu qofkaan dhabarkiisa ku toosinaynin fi rukuuci rukuucda wasujuudi iyo sujuudda kamaa sabaqa tafsiiluhu sidii inoo soo hormartay fi rukuuci rukuucda inoogu soo hormartay wa amara uuna amray bilmusii'i salaatahu ninkii salaaddiisa xumaynaayey bilidmi'naan inuu ku xasilo fi sujuudi sujuudda kamaa taqaddama fii awali ilbaab sidii inoogu soo hormartay baabka awalkiisii wallahu aclam bilahi towfiiq